wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay la wareegeen isbitaalka lagu daaweyni jiray cudurrada faafa oo ay bulshadu degeen marka ay burburtay dowladda soomaaliya waxaana hadda taliska ciidanka booliska iyo maamulka gobolka banaadir ay si toos ah ugu wareejiyeen wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya isbitaalka lanzaleti wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo la wareegay xarunta isbitaalka ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir isagoona sheegay inay dhisi doonaan si loogu adeego bulshada halkan u joognaa inaan kala wareegno isbitaalka lasreti ama forlanini sida guddoomiyaha uu sheegay muddadii burburka uu jiray dalka ka mid ahaa goobihii dadweynaha ay degeen ama ay ku ganacsanayeen ka mid noqday laakiin wasaaradda caafimaadka maadaama ay dib u howlgelisay dhammaan inta badan isbitaaladii waaweynaa ee ku yaalay caasimadda sida digfer iyo banaadir iyo martini waxaa laga maarmaan noqotay isbitaal forlarini ama lasreti oo ahaa isbitaalka lagu daaweyn jiray cudurrada faafa ahna isbitaalka ugu weyn ee ku yaalla waqooyiga muqdisho waxaa laga maarmaan noqotay in la howlgeliyo si uu ugu adeego dadka ereydan ka dhow ee u aado baahi caafimaad isbitaalada koonfurta ku yaalla u aado inuu u adeego oo la howlgeliya ayaa laga maarmaan noqotay sidaa darteed waxaan u howlgalnay sidii loogu heli lahaa mashaariic dhismo laakiin waxaa caqabad ku noqotay mashaariicda dhismo inaan u helno dadka degan oo mar kastoo qiimayn lagu sameeyo baa laleeyahay lama dhisi karo meeshaan dad baa degan arrintaasaan waxaan ka codsannay guddoomiyaha maxkamadda iyo maaragtay taliska booliska intaba waxaan ka codsannay in la banneeyo isbitaalka dadka ku jira ee deegaamaystayna laga saara ayaan ka codsannay waxaan ugu mahad celinayaa inay ka soo jawaabeen codsigeennii dadkii degganaana muddo loo qabtay muddada markay dhammaatayna la amray inay ka baxaan maanta isbitaalkii gacanteenna ayuu ku jiraa dadkii ku ganacsanaya iyo dadkii degganaa waa laga saaray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala waxay maanta ka bilowdo inaan ka howlgalno sidii aan u dhisi lahayn aan u howlgalno inaan u dhisi aan u howlgalno sidii bulshada ugu adeegi lahaa isbitaalkan waxaan ballan qaadaynaa ummadda soomaaliyed u ballan qaadaynaa isbitaalkan bilicdiisii inaan soo celinno isbitaal qurux badan oo bulshada u adeego oo dadkii lagu daryeelay inaan ka dhigna ayaa ballan qaadaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee booliska soomaaliyeed iyo guddoomiyaha maxkamadda iyo dhammaan laamaha amniga ay nala yeesh nagala qayb qaateen arrintan fulinteeda aad baan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in meel kasta oo dantii guud ahaan jirtay ee loo baahday dowladda ay u baahatay inay u dhaga nuglaadaan inay banneeyaan gaar ahaan dadka goobaha caafimaadka deggan waxaan ugu baaqayaa markii loo soo baahdo inaysan gorgortan ka gelin inay banneeyaan sababtoo ah waa meelihii ayaga iyo ubadkooda iyo maarata hooyooyinkooda lagu daryeeli lahaa waaye marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan arki doonno bilo kadib isbitaalkan oo wejigaan weji ka duwan leh qurux badan inaan arki doonno ayaan rajaynayna